halkan waxaan rabnaa inaan digniin u marino waalidiinta dhalay carruurta weerada ma jiro shaksi cirka ka soo dhacay shaksi walba waxaa dhalay hooyo iyo aabbo wuxuuna deggan yahay xaafad mana dhici karto waalid cunligiisa sagaal saac haweennimo weero aada uuna ogeyn meeluu ku maqan yahay laga bilaabo maanta cid alla ciddii lagu arko ama lagu qabto horgalada la bilaabay ee caawa bilaabanaya waxay wajihi doontaa ciqaabta ugu adag ciqaabta ugu adag ay kaga waantoobi doonaan waxyaabaha ay kula kacayaan carruurta ciyaarweelada xilligii hore loo aqoon jiray hadda isku beddelay gaangiiska inay nafta dhaafiyaan muwaadiniinta soomaaliyeed laga bilaabo maanta waxaan bulshada gobolka banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir qaybaha kala duwan ee gobolka iyo fadhiyada madax bannaan iyo ciidanka gaarka ah dhammaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyed wuxuu amray in laga wada howlgalo muddo koobanna lagu soo afjaro carruurtaas gaangiska ah ee caadaystay inay dhiigga ummadda iyo hantidooda qaataan dhiiggoodana daadiyaan waxaan kaloo rabnaa inaan fariin halkan uga dirno milkiilayaasha mootada bajaajka ee kireeya garayeershada laga kireeyo shakhsi walba oo aad ka kiraynaysa moota bajaajka ee adigu aad leedahay waa inaad u haysaa caddayn dembi la'aana ma aha inaad tidhaahdid mootadaan wado siddeed dollar keliya ii keen aad ogeyn wuxuu ku samaynaayo waxaan haynaa mootooyin badan oo u adeega tuugada dadyowgii raacana u geeya tuugada si loo dhaco hantida looga furto haddaba milkiilayaasha mootobajaajka ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho waxaan uga digaynaa inaysan mootada ka kiraysan shakhsi iska socda aysan ogeyn waxa uu yahay shakhsigii lagu helana wixii ciqaab ah ee fuusha diyaar ha u ahaado ayadoo ay iska kaashan doonaan ciidanka nabadgelyada waddooyinka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo guddiga mootooyinkaas ka shaqeeya sidoo kale waxaan digniin u diraynaa dadka iibiya ama soo dejiya ama ka ganacsada daraagiska oo kaalin mugle u ah dhammaan waxyaabaha dembiyada aan soo sheegnay waxaan rabnaa daraagisku waa saddex nooc nooc oo orijinaal ah oo warshada caalamiga lagu soo sameeyey oo si qarsoodiya gudaha dalka ku soo gala oo hadda ciidanka booliiska soomaaliyeed uu raadadkoodu haaya ilaa meeshay ka soo galaan ay ka yimaadaan iyo nooc lagu sameeyo gudaha dalka iyo nooc la beero intaba cid alla ciddii lagu arko ee ka shaqaynaysa waxyaabahaas ama iibinaysa ama gedaysa ama cabaysa dhammaan waxaa la waafaji doonaa sharciga waxayna la kulmi doonaa ciqaab adag